raxmaani raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kalaaday uban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan arbaca ayaa sii baxaysa khamiis ayaa soo gelaysa taariikhdu waxay isku asteysan tahay sideed iyo tobanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maxkamadda sare ee dalka waxa ay maanta dil toogasho ku xukuntay sida calihi macalim daa-uud oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubiyay xaaskiisa lul cabdilcasiis maxamed heerarka ay soo maray kiiskan ugu dambeyn maxkamadda sare ayuu gaaray dil toogasho ayaa lagu xukumay sida cali go-aanka sida uu u dhacay dhinacyada oo halkaasi ka hadlay barnaamijkan kusoo gudbin doonaa haddii eebbaweyn laga helo qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan haddii eebbaweyn raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa ay mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa maanta ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho hindi sharciyeedka hannaanka lacag bixinta qaranka iyo sharciga wax kabeddelka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagaxisada ayay ka doodeen barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda faafoori wuxuu ku eedeysan yahay xadgudub dhinaca jinsiga ah muqdisho ku xiran yahay waxaana ururka xirfadlayaasha shaqaalaha ay ka digeen in la masuq maasuqa kiiskan barnaamijkan kusoo gudbin doonaa qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa toban iyo diyaarin waa anigoo jula shaakir farsamaduna waa cabdulwahaab cabdiqaadir xasan u diyaar garooba wareegi wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacanoo wanaagsan aan ku bilowbo kiiska ugu hadalhaynta badnaa bulshada soomaaliyeed geegan bilooyinkii ugu dambeeyey maanta waa lasoo xiray sida cali macalin daa-uud oo ku eedeysnaa inuu nolosha ku gubay xaaskiisa lul cabdilcasiis maxamed ayaa waxaa kiiskiisa uu soo maray heerka koowaad ee maxkamadda gobolka banaadir tarrafcaanka ugu dambeyn maxkamadda sare labada maxkamadood ee racfaanka iyo gobolka daltoogasha ayay ku xukumeen sida cali toddoba bilood iyo maalmo ayuu kiiskan soo socday lul cabdilcasiis oo bishii febraayo la duugay ama geeriyootay ayaana kiiskan dhibano u ahayd aabbaheed lul cabdilcasiis ama aabbaha lul cabdilcasiis aaba cabdilcasiis maxamed ayaa kiiskan daba socday qareen sidcali qareenka sidcali u dooday abuukaata cali xanane cali jibriil iyo warsame ayaa qareeno u ahaa sadcali macalin daa-uud halka luul cabdilcasiis xeraalinta ay difaacayeen ay ka socdeen abuukaati ee xerlaaliya ku-xigeen yaxye maxkamadda gobolka banaadir ayaa kiiskan qaaday ilaa iyo shan fadhi ayay ka yeelatay ugu dambeyn dil toogashay ku xukuntay racfaan ayay qaateen qareenka sidcali iyo qoyskiisa xukumadda racfaankay aadeen iyaduna fadhiyo kala duwan oo afar ilaa iyo shan gaar ayay ka yeelatay dil toogasho ayay iyaduna ku xukuntay mar kale racfaan ayay qaateen sidcali qoyskiisa maxkamadda sare ayaa la isugu tegay bilooyin kadib ayuu kiiskaas bilowday fadhi koowaad ayay ka yeelatay maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed ayaana guddoomiye ka ahaa iyo garsoorayaal shan gaareeya baashe yuusuf axmed oo ah guddoomiyaha maxkamadda sare fadhigii koowaad ee maxkamaddu ay ka yeelatay afar iyo labaatankii bishii hore waxa ay ka dhageysatay qareenada iyo xeerlaalinta waxyaabaha kala duwan ee asbaabaha racfaanka usoo qaateen fadhiga labaad maanta oo taariikhda ahayd sideed tobanka sebteembar ayay ka yeelatay iyadoona maxkamadda ugu dambeyn sid cali ee ku xukuntay dil toogasho ayidaynah xukunkii kasoo baxay maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir runtii bulshada soomaaliyeed kiiskan si muddo dheer ayay u sugayeen iyo go-aanka waxa uu noqon karo ugu dambeyn sid cali saddexda maxkamadoodba waxay ku xukumeen dil toogasho ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed ayaa ku dhawaaqaya go-aanka maxkamadda kadib waxaa ku xigsan doona mid ka mid a ehlada luul ee sidoo kale nin sheegay inuu yahay awowga luul cabdilcasiis caruurtii ee dhashay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf ayaa si hadalka ugu horreeya qaadanaya
وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن المحكمة وفرنتاي المحكمة سرة جمهورية فدرالكا صوماليا قيبتي دا عقابتا oo ka kooban shan garsoore waxay maanta oo ay taariikhtu tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun iyo afar iyo labaatan u fadhiisanaysaa galdacwadeedka ay sumadiisu tahay toban labada kun afar iyo labaatan ee u dhexeeya eedeysane sayid cali macalin daawuud kuna eedeysan qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta guud oo ay qareeno yihiin cali xalane cali maxamed jibriil iyo maxamed cabdi warsame midna ku ah qaranka soomaaliyeed oo uu matelayo xafiiska dariiqaanka guud ee dowladda xafiiska xeralyaha guud ee dowladda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa maanta insha allahu tacaala go-aankeedii ku salaysnaa asbaabtii ay dhegaysatay fadhigii koowaad ee dacwaddan ee howlka kan ka qabsoomay afar iyo labaatankii bishii sideedaad labada kun afar iyo labaad bismi illaahi raxmaani iraxiim maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii ay si qoto dheer u daristay arjiga cabashada asbaabta eedeysanaha iyo raacsiinta qareenadiisa difaaca daristayna dood afyadii ay kasoo jeediyeen maxkamadda sare ee dalka horteeda cabashadaas oo nuxurkeedu ahaa kow in cabashadooda ay saldhig u yihiin xarfaha ba iyo da faqradda labaad ee qodobka laba boqol soddon iyo laba xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed oo sheegaya in maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ay markii ay dacwaddan qaadaysay ama xukunkeedu ku xadgudbay sharciga ka gaabisay arrimo dacwadda muhiim ah oo dhinacyada midkood ama maxkamaddu ay soo jeedisay xukunku aanu ku fadhiyin asbaab sharci ama asbaabta xukunka loo cuskaday aanay ku filayn laba in xukunka maxkamadda rafcaanku uu leeyahay saddex weji oo iskhilaafsan iskana hor imanaya dhanka dabaqaadda sharciga macnawiga shareecada islaamka iyo madhabka shaaficiga ee dalkeena looga dhaqmo saddex in maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka banaadir iyadoo aan dib u dhagaysan wixii maxkamadda gobolka ka dhacay taasoo khilaafsan faqradaha a baca ee faqradda labaad ee qodobka laba boqol soddon iyo kow xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed afar in maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir aanay soo koobin dhacdada iyo qodobada sharci ee uu ku salaysan yahay xukunku saasna ay ku khilaaftay qodobka boqol labaatan iyo kow ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed shan in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka kabanaadir lagu dhisay qariino oo ah cadda inaan toos ahayn male iyo loo qaateen taasoo khilaafsan qodobada boqol iyo toban boqol lixdan iyo saddex oo xafiiska xeeraalinta ku waajibinaya inaan si aan shaki maangalaya ku jirin ay ugu caddeeyaan dembiga eedaysanaha lix in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir khilaafsan yahay dhammaan afarta madhab ee fuqahada islaamka faqrada saddexaad qodobka boqol iyo toddobaad ee dastuurka kumeel kaarhka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo faqrada labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka toddoba in la waayey caddayn xukunka lagu dhiso sidaas darteed ay ahayd in la fuliyo qasaamada ama dhaarta ka dhalata lawska ama tuhunka iyadoo ehelada dhibanaha konton dhaarood la marinayo hadday diidaanna dhinaca eedeysanaha loo wareejinayo maxkamadda sare markii ay si mugla u daristay jawaab celinta dacwadoogista oo nuxurkeedu yahay in dhammaan arrimaha cabashada saldhigga looga dhigay aanay sharciga waafaqsanayn maxkamadda sare markii ay dul istaagtay daristayna xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee la durayo ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu soo sheegay maxkamadda waxa u caddaatay kow in qareennada difaacu aanay si cad u iftiimin sida xukunka loogu dhisay arrimaha iskhilaafsan ama isgurinaya ee ay ku doodeen in xukunka ku dhisan yahay laba in xarfaha e b c faqradda labaad ee qodobka laba boqol soddon iyo kow xeerka ciqaabtu aanu maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ku waajibinayn inay dib u dhegaysato dhammaan wixii ka dhacay maxkamadda gobolka banaadir balse uu ikhtiyaar u siinayo inay sidaas yeeli karto caddaymo cusub qaadi karto maro hore loo dhegaystayna dib u dhegaysan karto marka uu arrin cusub ka marag furayo maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir iyadoo adeegsanaysa awooddaas ikhtiyaariga ah ayay dacwaddan si dhammaystiran dib ugu dhegaysatay caddaymo cusub qaaday si ay u gaadho go-aan cadaalada sidaas darteed maxkamaddu ma khilaafin faqradda ay qareennada difaacu cabashadooda saldhigga uga dhigeen saddex in si waafaqsan xarafka daa faqradda koowaad qodobka laba boqol koob iyo labaatan xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir si cad u soo koobay dhammaan dhacdooyinka dacwadda qodobada sharci aayadaha qur-aanka iyo axaadiista xukunka lagu dhisay saas maxkamadduna aanay khilaafin qodobka in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir aanu khilaafin faqradda saddexaad qodobka boqol iyo toddoba dastuurka kumeel gaadhka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka sababtoo ah wuxuu xukunka ku qotamaa asbaab sharci oo maangala shan in xukunku aanu khilaafin qodobada boqol iyo toban boqol lixdan iyo saddex xeerka habka ciqaabta eedaysanuhana si aan shaki maangalihi ku jirin dembiga loogu caddeeyey in heerka caddaynta aanu aanu shaki ku jirin shaki maangalihi ku jirin aanu micnaheedu ahayn caddayn gebi ahaanba shaki ka madhan balse ay tahay caddaymo xooggan qancinaya qalbiga qofka maangalka ah kana saaraya sugnaan la-aanta ku riixi karta inuu rumaysto si ka duwan daliilada dacwadoogista lix in dooda ah in qariino oo keliya ah loo hayo eedda eedaysanaa aanay ahayn mid sharciga iyo dacwaddan waafaqsan waayo in faldembiyeed guris ahi dhacay eedaysana sayid cali geystay dhaawac culus ka soo gaadhay horihiisii luul cabdicasiis waxaa garsoore hortiisa si ka si iskiisaa uga qirtay eedaysana sayid cali sidaas darteed in faldembiyeed dhacay eedaysanuu yahay qofka falka geystay dhaawac culusna dhibanaha ka soo gaadhay midna uma baahnaa in qariino lagu caddeeyo toddoba in marxuuma luul cabdicasiis u dhimatay dhaawacii dabka ka soo gaadhay oo boqolkiiba sagaashan jidhkeeda gubay gaadhay lakabka saddexaad ee jidhkeeda jaaniska badbaadadeeduna boqolkiiba toban keliya ahaa dhakhaatiirtii gacanta ku hayay ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir hor caddeeyey waana tahay u cuskatay in falka gubista iyo dhimashada dhibanaha uu xidhiir toos ahi ka dhexeeyo sideed in arrinta la xidhiidha qasdiga ama ujeedka faldembiyeedka laga leeyahay aan marna lagu sugi karin markhaatiyo tiradoodu haba badnaatee maadaama cid aan allah subxaanahu wa tacaala ahayn aanay ogaan karin waxa qalbiga qofka ku jira taas beddelkeeda qasdiga ama ujeedka dembiga laga leeyahay waxaa lagu sugi karaa oo keliya in qofka falka geystay qirto inuu si kas ah falka u galay ama in lagala soo dhex baxo duruufaha ku xeeran dhacdada eedaysanaha habdhaqankiisa tallaabooyinka uu qaaday falka ka hor falka dhexdiisa falka kadib goorta uu falka geystay sida uu falka u geystay iyo aaladda uu falka u- u- ku geystay in eedaysanuhu qirtay in isaga iyo oorihiisii dhibanaduul cabdicasiis maxamed uu muran iyo ismaandhaaf dhex maray murankoodu ka dhashay arro cadhi- arro- arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay gooro habeen ah qol ka mida gurigii ay ku noolaayeen isaga oorihiisii iyo caruurtii- caruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markii uu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u caddaysay inuu falka ku galay si kas ah si dhammaystiranna ugu diyaar garoobay inuu geysto il kas ah intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxakamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada boqol soddon iyo sideed iyo boqol afartan iyo saddex xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay dilkasa sagaal qasaamada dhaa ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ee ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo shiro tuhun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka ah oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafira sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuhunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimasho ah fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay saas darteed maxakamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka toban in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda labaad qodobka laba boqol soddon iyo laba xeerka habka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa xukunka maxkamadda maxkamaddu markay xukunku dhawaaqdo waxaa la idin farayaa qofna inaanu wax tallaaba iyo fal midna aanu socon xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysane sayid cali macalin daawuud ee ku taariikhaysan shan iyo tobanka bisha lixaad labada kun afar iyo labaatan iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sunadeedu tahay boqol soddon iyo lix labada kun iyo afar iyo labaatan kuna taariikhaysan labada bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatan lidna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay ee baxa lix iyo toban labada kun iyo afar iyo labaatan soona baxay shan iyo tobanka bisha shanaad labada kun afar iyo labaatan maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhtu tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatanka wabilahi towfiiq maxkamaddu waa xidhanta alxamdulilaah ilaahay ayaa mahad iskale oo maanta taariikhda ay tahay sideed iyo toban Een, waa ku faraxsanahay xukunka maanta ee maxkamadda ay ka- ay ka soo baxday boqolkiiba boqol waana ayidsanahay insha allahu tacaala wax walban ilaahay agtiisa ayay jiraan Een, wax walboo dhacan waxaa waaye gacanta ilaahay ay ku jiraan waxaan ilaahay een, mataqaanaa agtiisa aysan ka soo dhammaan ma dhammaadaan insha allahu tacaala xukunka maanta maxkamadda ay ridina boqolkiiba boqol waa ku qanacsannahay sidaa filaysa madiin noqdo xukunka boqolkiiba boqol sidaan filayna annaga ma aana doonayn waxaan doonaynaa annaga waxay ahayd in aan mataqaanaa cadaalad aan helna cadaaladna dowladda waa ka helnay ما sha allah markayse waa idin salaamay salaan kadib Eh, anigoo ah maxamed cabdulaahi warsame dhalayna cabdirasaaq maxamed cabdulaahi ilmaha yar yarkaa ee lul cabdilcasiis ay dhashay awowgeed ah Eh, maxkamadda sare ee dalku dukumeentigii waa iga qaban weysay Eh, wax macaamila waa ila samayn weysay Eh, xukunkii xaqa ilaahay waa diiday marka eh, waxaan u sheegaynaa wax alaalayo wixii arrimaha ku shuqul leh ama caalamka inaanu ku dulmanahay haddaan ahay aabbaha dhalay eh, cabdirasaaq maxamed cabdulaahi ilmaha yararka ah ee luul cabdilcasiisna aan awoowaha u ahay sharciga islaamka wuxuu ogol yahay ayaan ogolahay ma ogoli in ilmaha ninna hooyadoo dila ninna xaqooda u diido ma ogoli marnaba ma ogoli ma qaadan karo marka eh, maxkamadda sare dokumentigaygii waa laga diiday waa laga diiday aabbaha dhalay aabbaha dhalay cabdirasaaq maxamed cabdulaahi yaan ahay kiiska intee ka soo gashaaday kiiskan waxaan awoowaan u ahay ilmaha aye Eh, wiilkaygaa dhalay aye dokumentigii aan qiimka ku ahaana waa laga diiday maxay ujeedadaada iyo ujeeddada wuxuu ahaa inaan u helo sharciga islaamka ilmaha ilmaha ha xaquuq bay leeyihiin ha adan markii welidanka laga hadlaayo aabbaha dhalay luul cabdicasiis ayaa maxkamadda keensaday kiiskan maxay ka soo gashaa aduu marka ilmaha yaryarka ee nuur cabdilcasiis dhasha ayaan awowgooda maxay idinka uwada yeelanayaan noo sharaxa oo maxkamadda wa- wa- wa- waxay yeelanayaan in laga qaybgeliyo waa tahay oo il- ilmaha la- laga tixgeliyo haddii eh, la gaarsiinayo eh, markay qaangaar noqdaan iyo haddii wax eh, xukun u dhacayo marka arrintaasi ma dhicin hadda maxkamadda ugu sarreysa ee dalka ayaa xukuntay meel dambe oo la aado oo kiiskan loo raro ma jirto Een, maxaa qorshe idiin ah ee haddii aad maya waa- maya xukunkan eh, wixii cabashaha waa soo dhammaadeen saan u malaynaya laakiin inaan cadaaladi jirin waa tahay intaasaa horey horey mo- horey waxaan u helnay xog ah in aad een, cidda kula talisan diye ay qaataan weliba diye aad rabtina adiga qaadato anigu ma qaadan karo.
Waa- waa- waa- waa- waa- waa maqalna waa- waa- adeer adeer anigu diyo Nugu maqaalo warkaas Firi, sax miya maya ma ahan sax anigu diyo ma qaadan karo dhiigga ma lihi anigu laakiin ilmahaan leeyahay ilmaha leeda maxaa ku daba dhigi kiiska markaa waxa i daba dhigay ilmuhu hooyadood waa Aye.
waa hooyadood Aye.
abbahood waa dhintay hooyadiina waa dhimatay Aye.
Eh, hooyadood xaqay ku leeyihin Aye.
waa intaa Hooyada qaabka islaamku- rabta inoo sheeg.
sharciga islaamku wuxuu u ogolaado bas xuquuqda qaabka aad rabto inaad ku wajahdo iyo sida aad u rabto noo sheeg balaadi waxaan u rabay inay maxkamaddu maxkamad islaamiya ay sharci islaamka ay xukunto Ah.
toddobaadkan iyo sahanka nolosha mooge waxaa ka go'an inuu xaawakiin ku ciqaabo furriinkii ay iska furtay xaawakiin ma ka oggolaan doontaa mooga waan ku baryayaa warkaas jooji hadda un baan bilaabayba marka aan dhammeeyana waad ka shaleen doontaa sababtoo ah adiga ayaa iska kay furay war inleen anagaa wax aragnay marka ma waxaad ii iqaabaysaa furiinka aan iska kaa furay ma sidaasaa adiga sida aad doontid u qaado midda kale fadlan odayaashaasi u sheeg inaysan wakhtiga iska lumin oo aysan iga soo raadsan biilka suheyb suheyb aniga ayuu ila joogayaa
guddoomiyaha waxa uu raadinayaa jawaabo waan ogahay inaad tahay walaalkay waaba sababta igu kallifaysa in aan xaqiiqsado wax kasta waxaan ku leeyahay wararka la isla dhex marayo ee sheegaya inaad tahay madaxa cusub ee burcadbadeedda waa wax aad iyo aad looga xumaado marka hadda ma waxaad aaminaysaa dadka warxumutashilka ah ee ku faraxsanayn inaan guulo ka gaaro kubadda cagta ee daaqsan calaa kulli xaal anigu waxaan raadinayaa jawaabo rasmi ah
bilaal waxa uu aadayaa howlgal burcadbadeednimo oo wuxuu is arkayaa isagoo dhib dhex maquurtay sidee wuxuu dhici doonaan mudane ma hubtaa oo diyaar baan nahay inaan sidaan samayno sidee meeshaas ku fuuli doonaa iyadoo aanala soo xabadayn nama soo xabadayn doonaan ee weynoo degi doonaan annaguna warkooda ma dhegaysan doonno kor ayaan u fuuli doonnaa markabka iska kii cafi hooyo arrintan dartiin ayaannu samaynayaa si aan mustaqbal fiican ugu noolaanno haya akhyaarey inna keena aan fuulnay doontaas hadda saar sallaanka markabka
maxaan samaynaa mudane
kuwaas iyo kuwo kaloo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimce kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadi ahaa dalsan nagala soco barta facebook oo ciwaankeedu uu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beel iyo boqor kubadda cagta
beele bidix iyo midigba waddanuu iska dhalin ma laban shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry way waan saddexday iska ilow xuduudaha ku adeego bremier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
abka daha balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalaya ablikhethonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeebaad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacaadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyadaha abaal marinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxaa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray waqtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajiraha u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa kool senterka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data
barnaamijka wareega wararka ayaa dhegaysanaysaan markan wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixii manciga baarlamaanka soomaaliya ayuu maanta hortegay waxa uu horgeeyey laba hindi sharciyeed hindi sharciyeedka uu horgeeyey waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka wax ka bedelka sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayuu u faahfaahiyey wuxuuna ka codsaday inay ansixiyaan hindi sharciyeedkaas
sidaa daraaddeed haddaan la sixin oo aan la soo gaadhsiin heerka caalamiga ah inaan qiimayntaasi hore usii socon karin laguna dhacayo lagu faylgaroobayo ayaa ayaa soo noqotay markaa tala soo jeedino iyo recommendations ayaa laynala soo wadaagay waxaa lagu soo saleeyey wax kabeddelkan markaa recommendationskii iyo talooyinkii arrimaha la xidhiidhay si aynu ugu guulaysanno qiimayntaas qiimayntaas markaynu ku guulaysanno waxaa inoo suuro gelaysa in international correspondent bankinku inoo furmo ganacsatadeenna iyo bangiyadeennu ay u sahlanaato inay macaamilaad dunida la yeeshaan in maalgashigu fududaado waxaa suuro gelaysa in lacagahan aada aragteen hadda iskadaa bangiyada xawaaladaheenna haddaad u fiirsato markay lacag dirayaan lacagaha waa la tahriibiyaa boorsooyin baa lagu qaadaa waxaa keenay oo khatarta intaa la geliyo waxa weeye ma jiro bangiyo la macaamilaya waxaa ka dhasha markaa marar badan inaad maqashaan cunaqabatayn baa lagu soo rogay dad soomaaliyeed oo ganacsato ama cunaqabatayn lagu soo rogay ama lagu eedeeyey inay argagixiso maalgelinayeen mararka qaarna caddayn la-aan loo hayn laakiin soomaalidu waxay tidhahdaa nin hilaal xumiyo inuu wax qarsanayo ayaa la moodaa haddii aan hanaanka aada martay iyo lacagtaadu halka laga soo diray iyo halka ay ku dhammaatay iyo aan la ogeyn waxaa loo aqoonsanayaa inay tahay lacag khatar ah oo halis ku ah amniga caalamiga ah iyo ka qaranka labadaba marka arrimahaas runtii culaysyada inaga haysto oo dhan waxaa lafdhabar u ah sharcigan sida hadda uu yahayna hadda sharci darra inama hayso sharci waa leena laakiin sharcigeennani wuxuu kaafii waayey mustawihii laynagu qiimaynayo marka golaha sharafta leh ee sharcigan uu hor yaallo waxaa runtii saaran waajibkaas culus inay darsaan wixii su-aalay qabaanna waa looga jawaabi doonaa wixii tale iyo tusaale ah ee lagu qurxinayo lagu naaxnaaxinayana waa soo dhawaynaynaa laakiin muhiimaddaas ayuu leeyahay ogos bay ahayd kowdeedii inay noo yimaadaan dib baan u dhignay maadaama oo sharcigu uu daahay oo ay ahayd mar hore in lasoo gudbiyo haddii sidan laynagu qiimeeyana khatarta ka iman karaysay ay aada iyo aad u badnayd waxaan codsannay in muddo yar ilaa disembar inta la joogo la gaadhayo dibna loogu dhigo marka waxaan ka codsanayaa golaha arrintaas iyagoo ammaanka ku haya oo tix gelinaya in sharcigan mudnaan la siiyo bahda een, suuqa ganacsiga ee bangiyada iyo xawaaladahana waa lagala soo tashaday runtii dan weyn bay ka arkaan een, culays weyn baa ka degi lahaa haddii qiimayntaas lagu guulaysto runtii waa qiimayn sharcigan ka ballaaran oo shaqada inta kale ee badani ay xukuumaddu gacanta ku hayso laakiin kanaa lafdabar u ah haddaan kan la toosin wixii kale ee qabsoomay laftigooda waxa ay ku keenaysaa runtii culays aad iyo aada u weyn meelaha wax laga soo bedelay een, waxay u badan yihiin qodobo la xidhiidha een, dhanka reportingka hay-adaha reportingka qaabilsan structureka guddiga qaran ee ka hortagga lacag lacag dhigista iyo een, maalgelinta argagixisada oo wax laga bedelay oo lagu soo daray taliyaha booliska oo ka maqnaa markii hore oo muhim u ah arrimahan markaa laga hadlayo waxyaalaha kale ee wax laga bedelay waxaa ka mid ah oo lafdhabar ah mar waagii horena runtii golahu laftigiisa conseen ka muujiyey een, waxaa loo yaqaano muddada la xayiri karo akoonada laga shakiyo oo aan la cayimin markii hore waqti dhe- cayiman aan loo samaynin oo hay-adda iyo hay-adaha ka shaqaynaya ay ay ku xisaabtamaan hase yeeshee hadda waxaan waafajinay dastuurka iyo xeerarka kale waxaa la hakin karaa keliya afartan iyo siddeed saacadood keliya sida sharcigu qabo wixii dembi markaa lagu qanco inay dhaqdhaqaaq dembi u yahay hay-adaha sharciga ayaa loo gudbinaya iyo xeer ilaalinta iyo meelaha ay qusayso laakiin halkaa waxaa ku jiray markii hore waqti dheer oo firaaq ah oo inta la haysan karo iyo xilliga aa- ay tahay inay gudbiyaan ma caddayn laakiin hadda waxaan u samaynay dabar waafaqsan dastuurka iyo inta xuquuqaha aasaasiga ah sharcigu ama dastuurku faro in la hakin karo in la waafajiyo meelaha improvementka lagu sameeyey aadka loo qurxiyey bay ka mid tahay sharcigana la waafajiyey waxaa ka mid a qodobada wax laga bedelay qodobada diiwaangelinta waajibaadka ku aadan maaraynta khataraha lacagaha dhaq- lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee saaran hay-adaha hoos yimaada sharcigan sida hay-adaha maaliyadda oo qodobka sagaal iyo tobnaad uu ka hadlayo qodobada la taabtay ee kale waxaa ka mid a qodobka saddex iyo labaatanaad faqraddiisa a iyo faqraddiisa ba waxaa ka mid a qodobada lix iyo labaatanaad faqraddiisa a iyo ba iyo a iyo da waxaa ka mid a qodobada iyaguna een, la xidhiidha qodobka koob iyo kontonaad faqraddiisa a iyo ba iyo a iyo da waxaa kaloo ka mid a qodobka siddeed iyo tobnaad waxaa ka mid ah qodobka siddeedaad tobnaad koob iyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad qodobada isbeddelka weyni ku dhacay kuwaasaa ka mid ah waad ku arki doontaan marka laydinku soo wareejiyo ay guddigu soo bandhigi doonaan marka maanta waxaan filayaa waa akhrintii koowaad waxa ay daaran tahay akhrintan mabaadi'da koowaad mabaadi'da aasaasiga ee sharciga iyo waxyaalahaas in golahu waa bixii su-aala ay ka qabaan ay naga weydiiyaan Een, akhrinta rasmiga ah iyo nuxurka xeerka waxaa runtii bixii su-aalaha lagaga jawaabi doonaa akhrimaha dambe haddii alla yidhaahdo waan idinka mahad celinayaa aad iyo aad baan idiin salaamaya waxaan rajaynayaa inaad nagala shaqaysaan in sharcigaasi uu si deg dega inoogu ansaxo haddii alla yidhaahdo si dhaqangelintiisa iyo arrimaha kale ee ka dhalanaya shaqadooda aanu ugu guda galno
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
ka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa nolosho ma lahayn magacaane macnaha
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subershayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowdaa xuduud aan lahayn waa beeley boqor kubad cagta
beeley bidix iyo midigba waddanuu iska dhalin ma laban shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier mastarka ay sorry way waan subaxday iska ilow xuduudaha ku adeego bremier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonoow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata kusoo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegani hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
haa walaal waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bankiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga ow waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markasto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli miibaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
barnaamijka wareegi wararka caawa waa naginta ammaan alla